أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى وصل هذا كان فاصل من وحكى لساره fii qismati zakawaati zakooyinka qaybintoodii ayuu u fasil yahay calaa mustaxiqiiha dadkii sakooyinka xaqa u lahaa sidii loogu qaybin lahaa ayuu u fasil yahay waalaslu fii dalika qowluhu tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فصل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقها للدونا قاب كالزكاة الله قيبية إيا يا حق أوله زكاة إن لسيه زكاة إن لسيه يا حق أوله قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب وحا واجبة صرف زكاة zakada iilideedii ayaa waajib ah ila almawjuudiina intii la heli karo in sakada loo iilo oo min al asnaafi qaybihii ah qaybahaasoo athamaaniyati ee sideedda ahaa wuxuu ku yidhi sheekhu sideedda qaybood haddiiba la heli karo sideeddaa qaybood in sakada la siiyo ayaa waajib ah sawaaءun kaanat izakaatu zakaata maalin aw zakaata badanin ama sakadu ha noqoto zakaatulmaal ama ha noqoto zakaatulfidri ama zakaatulbadan maxaa yeelay masrifu zakaad ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa qur-aankiisa ku qeexay oo ku caddeeyey sideeddaa qaybood maahane cid kale inaan sakadii la siin karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin sadaqada waxaa iska leh fuqarada masaakiinta waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqaynaya sakadii waalmu'allafati quluubuhum wa fi alriqaab waalghaarimiin wa fii sabiili illaah wabni sabiili fariidatan min allah sideeddaas unbaa la siin karaa sakadii sideeddiiuu rabaa marka sheekhu inuu sharxo maxaa loola jeedaa sideedda wuxuu yidhi sheekhu wahum sideeddaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegay alfuqaraa'u fuqaradiiw waalmasaakiinu masaakiintiiw marka fuqara maxaa loola jeedaa fuqarada la leeyahay sakada in la siiyo waa sideedda qaybood qeyb ka mid ah fuqarada wuxuu ku yidhi sheekhu waalfaqiir manman laysa lahu zawjun walaa aslun walaa farcun yakfiihi nafaqatahu faqiirkaasaa la man laysa lahu zawjun walaa aslun waa qof aan zawj lahayn oo asal aan lahayn walaa farcun yakfiihi nafaqata asal iyo farac ama zawj nafaqadiisa iyo biilkiisa ku filan qof aan lahayn yacni zawj hadduu doono waa leeyahay asal hadduu doono waa leeyahay farac waa leeyahay laakiin nafaqadoodii kuma filla iyo biilkiisii kuma filla qofkaasa waxaa la yidhaha faqiir walaa maalun maalna ma lahan walaa kasbun shaqana ma lahan maalna ma lahan shaqana ma lahan cid asaga ka sarrayso ama faraciisa oo biili kartana ma lahan oo yaqacu dhici kara mowqican makaanu dhicid min kifaayatihi kaafintiisana makaanu dhicid ka dhici kara ma lahan cid hadda kifaayadiisii u istaagta ma lahan isaguna hanti uu kifaayadiisii ugu istaagana ma lahan kasab iyo shaqo uu kifaayadiisii uu ku daboolana ma laha madcaman xagga cuntada hadduu u baahdo cid kaafinaysa ma laha shaqo uu isku kaafiyana ma laha wa malbasan xagga lebiska wa maskanan xagga deegaanka intaba wax ka kaafin kara ma lahan isaguna iskama kaafin karo kaman yaxtaaju licasharatin tusaale ahaan biil wuxuu ugu baahan yahay toban maalin walba toban kun ama toban dollar ayuu biil ugu baahan yahay walaa yajidu ilaa halaaa saddex maahana wax kalena ma heli karo imisaa ka maqan toddobaa ka maqan ma soo dhowa qof soo dhow xataa ma aha qofkaas qofkaasaa waxaa la yidhaha faqiir wain kaana saxiixan haba noqdo qof caafimaad qaba yas'alu naasa ee dadka wax weydiisanaya haba caafimaad qaba xoog ha yeeshe hadduu doono marba hadduusan shaqo haysanin cid isagii kifaayadiisa u istaagtana uusan haysanin hantidiis tusaale ahaan waxuun uu isku yacni u biili karo naftiisa wuu haystaa waa saddex tobanuna u baahan yahay saddex uu heli karaa kaa waxaa la yidhaahaa faqiir ayaa la yidhaha faqiir walmasaakiinu qeybta labaad oo sakadii la siinayo masaakiintii markaa miskiin maxaan dhihi karnaa miskiin maxaa la yidhaha man lahu maa yasudu masaddan min xaajatihi bimilkin aw kasbin xalaalin laa'iqin bihi walaakinahu laa yakfiihi kaasaa waxaa la yidhaha miskiin man lahu maa yasudu masaddan min xaajatihi wuxuu leeyahay baahidiisii wax dabooli kara bimilkin waa waxaa isagu iska milkigiisa ah aw kasbin xalaalin ama shaqo xalaala waa haystaa laa'iqin ee asaga u cunanta shaqo xalaala u cunanta waale walaakinahu laa yakfiih laakiin waxaasi kuma filo baahidiisii boqol kiiba boqol ma dabooli karto kaman yaxtaaju licasharatin wuxuu u baahan yahay maalin walba tobanuu u baahan yahay maalin walba toban doolar ayuu tusaale ahaan u baahan yahay wa cindahu hamaaniya wuxuuna haystaa siddeed doolar maalin walba waxaa ku filan toban doolara ku filan sideeduu heli karaa xoogaa kii hore wuu ka roon yahay faqiirkii faqiirkii wuu ka roon yahayo labaa ka dhima noloshiisii laa takfiihi sideeduna kuma filla alkifaayata laa'iqata bixaalihi kifaayo xaaladiisa munaasib u ah kuma filla min madcamin cuntadiisii wa malbasin lebiskiisii wa maskanin deegaankii wagayriha mima dar iyo wixii aan soo marnayo wa in malaka haba haysto akara min nisaab nisaabkii sakada wax ka badan ha haysto laakiin wixii hadde kuma filla wixii oo dhan markii la xisaabay nisaabkii wax ka badan maalin walba hadduu toban u baahan yahay sideeduu heli karaa labaa ka maqan waa la siinaya waa la siin karaa waalghaarimuuna qeybta saddexaad kuwii daynoobay qeybta saddexaad oo iyagana la siinayo sakadii waa kuwa daynoobay ayilmadiinuuna waa kuwa dayn qabo dayn dayn ayaa lagu leeyahay kuwan marka khaarimiinta la yidhaaho oo daynka lagu leeyahay waxay u qaybsamaan qaybo qofka ugu horeeya waa man istadaana lidafci fitnatin bayna mutanaasicayn fitnuu ku daminayay wuxuu u daynoobay dad muransan uu arkay war anaa ku siinaya imisaad ku leedahay kun dollar ayaan ka rabaa kunkii dollar hoo murankiiu meeshii ku damiyey murankii ayuu meeshii ku damiyey saasuu u daynoobay sababtaasuu u daynoobay fitnuu ku daminayay daynka waa la siinaya sakadii kan labaad isagana waxaa weeye man istadaana liqiraa طayfin wa cimaarati masjidi wa qanطara wa faki asiirin wa naxwiha waa qof dayn u qaatay qof martiya oo u soo hoyday martiqaadkiisii wax u daynsaday masjiduu ku camirayo wax u daynsaday qandarada waa buundo buundo dadka muslimiinta uu u dhisayey oo wedigii iyo meelaha looga gudbayey ayuu dayn u qaatay wa faki asiirin wa naxwiha min almasaalix اlcaama ama qof asiirahoo lasoo qafaalay ayuu ku fakiyey lacagta war qofkan miskiinkaa iska sii daa inta anaa ku siinayo kan saddexaadna waxaa weeye man istadaana linafsihi lidaacatin aw mubaax aw limacsiyatin wa sarafahu fii mubaaxin qofka saddexaadna waa qof naftiisii u dayn qaatay masaalix caamana uma dayn qaadan dad muransan uu ku daaweynayana uma dayn qaadan naftiisuu u dayn qaatay lidaacatin aw mubaaxin oo naftiisa markuu u dayn qaadanayo daynka daacuu ku sameeyey ama wax mubaaxuu ku sameeyey aw limacsiya ama macsiyu u dayn qaatay laakiin wasarafahu fii mubaax macsiyadii waa ka laabtay wax mubaaxuu ku bixiyey maalka maalkii markii hore wuxuu u dayn qaatay inuu dembi iyo dad uu ku soo laayo laakiin kabacdi dadkii kuma layne wax mubaaxuu ku samaystay wax mubaaxa ayuu ku samaystay isagana waa la siin qaybta afraadna waxaa weeye waa addaamin waa qof damaantay qofu damaantay qofka daaminka waxaa loola jeedaa qof lacag lagu leeyahay oo la daba taagan yahay oo tusaale ahaan boqol dollar lagu leeyahay ayuu yidhi anaa damaantoo ku siinaya boqolkii siida siida daamina fa yucdaa waa la siinaa in acsara hadduu qof saboola yahay waxalla almadmuun kii la damaantana wakhtigiisii la gaaray wa kaana daaminan wuxuuna ahaa mid damaantay limucsirin qof saboolahu damaantay ow muusirin ama qof xoolo haysta oo tanaaduu damaantay oo laa yarjicu huwa calayhi uusan laakiin dib ugu laaban karin muxuusan dib ugu laaban karin kaan daminahu bikayri idni qofka muusirkaahu hantida leh haddaad damaanato laakiin idankiisa aadan ku damaanan hadhow xoolihii waan kaa bixiyey isii dibaan kugu soo laabana maya sharcigu kuma ogola qofka waxaad dib ugu laaban kartaa idankiisa haddaad ku damaanatay qofka muusirka haddaad idankiisa markii hore ku damaanatay marka intaas afartaas qayboodba zakada waa la siinaa waxay soo gelayaan khaarimuun kuwa deynaabayaan intaas zakada waa la siinaa qaybta afraad waa abnaau sabiili abnaau sabiil wey abnaau sabiil waddada kuwii laasimayey waddada kuwa laasimayey oo waxaa laga dhigay caruur waddadu dhashay oo kale waddada caruurteedii liannahum munaaziluun lisabiil waddadaasay laasimaana waa musaafiriina loola jeeda waa kuwii musaafiriinta ahaa wa hum abnaau sabiilku almusaafiruuna waa kuwii safrayey oo safarka hayey aw ilmuriiduuna ama waa kuwii doonayey lisafari safarkaasoo almubaaxi ee la banneeyey kuwaasoo weliba musaafiriintaasoo almuxtaajuuna ee dhibaataysan oo waxay sahaydii safarka iyo wax safarkooda ma ku kaafiye iyo ma haysta kuwaas iyagana masaarifta sakada ayay ka mid yihiin meelaha sakada lagu bixinayo oo loo iilayay ka mid yihiin kuwii musaafiriinta ahaa ama musaafiriin mahane hadday rabaan inay safraan musaafiruun xaqiiqaaw aw ilmuriiduuna lisafari اlmubaax ama hadday doonayaan inay baxaan oo safar ay bilaabaan waa munshi'uun lisafar ama waxa weeye dariiqii safarkayba ku jooga iyagana sakadii waa la siina oo haddaysan haysanin wixii kaafin lahaa safarkooda ku filaabo qaybta shanaad oo sakada la siinayo waalcaamiluuna kuwii shaqaynaya calayha cala sakaati dadkii shaqaalaha ahaa oo sakada ka shaqaynayay iyagana waa la siin sakadii caamilintaasi way badan yihiin waxaa ka mid ah assaaci alladii yabcahuhu alimaamu liakhdi zakawaat waxaa ka mida kii shaqaalaha ahaa oo madaxweynuhu u diray inuu sakada soo qaado kii madaxweynuhu u diray kaasi waa ka mid yahay shaqaalaha waxaa kaloo shaqaalaha ka mid a alkaatib ninkii liiska gelinaya liiska qofkii qoraya caamilintuu ku jiraa kuwii shaqaalaha oo la siin waa kaatibkii qofkii qorayey qofkii sakada bixiyey qofkii weli sakada lagu leeyahay oon iska bixin ayuu qorahay walqaasimaa ka mid a kii qaybinayaa ka mid a masaakiinta u qaybinaya shaqaaluhu ka mid a walxaashira ka mid a alladii yajmac arbaab alamwaal dadka xoolaha u saaxiibkaa qofka soo kulminaya magacyadooda magacyadooda soo kulminayo qofkii dadkii xoololeyda ahaa xoolaha lahaa ayuu soo kulminaya kaasina waa ka mid walcariifaa ka mid a cariif alladii yacrif qofka yaqaana arbaab alistixqaaq waa dadka xaqa u leh oo sakadii in la siiyo xaqa u leh qofka yaqaano hebel waa nin faqiira ha la siiyo hebel daynaa lagu leeyahay ha la siiyo waa nin dadkii kale yaqaano curafadii walxaasibaa shaqaalihii ka mida kii xisaabaya maalkii sakada xisaabta hayey walxaafidaa ka mida kii xifdinayo waardiyaha ahaa waljundiyu ayaa ka mida kii ciidanka ahaa oo amniga sakada sugaya waljaabi ayaa ka mida kii markaas soo aruurinayay sakadii ayaa ka mida isaga intaasoo dhan shaqaalihii weye sakada waxay soo gelayaan dadkii caamiliinta ahaa oo sakada u shaqaynayay waalmu'allafatu quluubuhum qaybta lixaad oo la siinayo sakadii waalmu'allafatu quluubuhum dadka quluubtooda lasoo dumayo kuwa qalbigooda lasoo dumayo wa hum mu'allafadu ducafaau niyati kuwa niyadoodu ay daciif tahayo fil islaami islaamka dhexdiisana niyadoodu ay daciif ku tahay waa dad xilli dhow iyo goor dhow soo islaamay mar dhow ayay soo islaameen marka dadkaas mar dhow soo islaamo niyadoodu iska daciif tahay ayagana sakadii xaqay ku leeyihiinoo waa la siin leanna waxaa dhici karta haddii meeshan saboolnimo iyo faqri iyo diinta islaamka ay ku arkaan inay dib u laabtaana laga baqi waa dad niyadoodu daciif tahay waxaa laga baqi inay dib u laabtaan oo yidhaahaan diintani waa diin faqri ah waa diin maaragtaa culays aan kala kulannayo waxyaalaha in shaydaanku uu u meeriyo oo shaydaanku uu qalbiga ka soo geliyo taasaa laga baqi marka dadka niyadoodu ay daciif tahay iyagana sakadii waa la siin wayay fa yucdawna liyataqawaa islaamuhum waa la siinaa si islaamnimadooda xoog ay u yeelato qeybta sideedaad wa shariifun wahaani ma qeybta sideedaad maahana wuxuu ka mid yahay mu'allafadii mu'allafadii qeyb ka mida wa hum mu'allafada kuwa qalbigooda lasoo dumayo ducafaau niyati fi lislaam waa kuwo niyadooda islaamka daciif ku tahay iyo wa shariifun fii qowmihi iyo ruux qoomkiisa sharaf ku leh ruuxaasoo yutawaqacu la rajaynayo biicdaa'ihi bisababi icdaa'ihi icdaa'i shariif qofkaa shariifkaa siintiisa sababtiisa lagu rajaynayo islaamu nudaraa'ihi nudaraa'i shariif qofkaa shariifkaa kuwii la midka ahaa islaamnimadoodiyaa la rajaynaa haddii shariifka wax la siiyo ninkani waxaa weeye waa nin qoomkiisii iyo qabiilkiisii magac iyo weji ku dhex lahaa wuu soo islaamay haddii marka qofkaa shariifkaa isaga la siiyo sharaftale oo maqaamka iyo wejiga qoomkiisa ku lahaa haddii la siiyo waxaa la rajaynaa kuwa kaleoo sharafta lehoo gaalnimada ku haray oo qabiilkoodii sharaf ku leh oo maqaam iyo weji qabiilkoodii ku leh inay iyaguna soo islaamaan ayaa la rajaynaa waxay ka mid tahay min asiyaasati sharciya asiyaasa sharciya siyaasada sharciga islaamkay ka mid tahay siyaasa sharciya qofkan yacni wejiga ama maqaamka qabiilkiisa ku lahaa oo muslimka ah haddii wax la siiyo waxaa la rajaynaa kuwii kale oo iyaguna magaca qabiilkooda ku lahaa oo gaalada ahaa inay soo islaamaan wاlguzaatu dukuuru almutadawicuun wasinfu saabicu qeybta toddobaad ee la siinayo sakadii alguzaatu kuwii duulayay kuwaas duulayo addukuuru ee ragga ahaa lanna waxaa weeye aljihaab laa yajibu ila cala dukuur ilaa jihaadku ragga unbuu ku waajibaahe kuwa marka raggaahee duulaanka ah oo gaaladii duulaanka ku ah oo islaamka difaacaya iyagana waa la siina kuwaasoo almutadawicuuna ee tadawucayay oo yacni isaga samafalayay biljihaadi jihaadka ku samafalayo jihaadkii isagoon waajib waxba ku ahayn ay iska aadayeen tadawuc fii sabiili اllah ay jihaadkii aadayeen bian lam yakun lahum risqun fi lfay waa dad maalka fayga aan ka qorshaysnayn oo risqi iyo diiwaanka faygaba aan ku jirin wahuma almuraadu waa kuwa loola jeedo bifii sabiili اllaahi fi laaya fii sabiili اllaahi dadka la leeyahay waa kuwa duulaanka loo qorsheeyey oo dowladdana aan ka qaadanaynin mushaar dowladdana mushaar aan ka qaadanayn risqi aan ka qaadanayn kuwaas fa yucdaa kullun minhum mid walboo kuwa islaamka difaacaya ka mida zakadii waa la siina wain kaana haniyan haniba ha noqdo inuu faqiir yahay shardi ma ah ruux haniyahoo melyan dheeraba ha noqdo hadduu doonee marba hadduu diintii iyo islaamkii uu difaacayo waa la siina marka fii sabiili llaahi ulajeedada laga leeyahay kuwaasaa loola jeedaa waa ciidamadaas duulaya ayaa loola jeedaa ama yacni jumhuurulculamaana saasay ku fasireen jumhuurulculamaa markay aayadda fasirayeen fii sabiili illaahi waxaa loola jeedaa alguzaatu almutadawicuun laakiin fii sabiili illaahi caam loolama jeedo wax walbo fii sabiili llahi zakadii laguma bixin karo dadaa waxay sameynayaan waxay leeyihin zakadii aan bixinaynaa waxay arkayaan masaajid la dhisayo markaas masaajidkii ku darayaan zakadii kaasi zaka kaagama baxayso masjidku wuxuu xaq u leeyahay sadaqo caadiya sadaqada caadiga ahee sunnadaa sii ha ku bakiile sii amaa zakada waajibkaa masaajidda laguma bixin karo leanna waxaa weeye masaarifu zakaad waa maxduuda xaddaha allaahu fii kitaabih masaarifu zakaad waa la xadeeyey oo ilaaha qur-aankiisa ku xadeeyey qof marka isagu ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa shaksi kale ama masraf kale uga soo diri karaahi ma jiro walidaalika marka haddii buundo la dhisayo aad aragtid ama jid la dhisayo aad aragtid oo dadka muslimiinta loo dhisayo haddaad tiraa fii sabiili illaahi aa la yidhi iyo jidkanaan ku darsanay zake kaagama baxayso leanna waxaa weye fii sabiili illaahi a'imat lmufasiriin waxay ku fasireen alguzaat waa dadka diinta difaacayo jihaadka hayo kuwaasaa loola jeeda walmukaatabuuna qeybta sideedaad ee ugu dambaysa walmukaatabuuna kuwii la kitaabeeyey kitaabatan kitaabeyn la kitaabeeyey kitaabadaasoo saxiixatan ee sax ah kitaabo sax ah kuwii la kitaabeeyey kuwa la kitaabeeyey ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay yacni kuwan waa addoommo xilligii hore addoommadu jiri jireen addoonkan waxaa la yidhi intaasoo lacaga haddaad keentid xoraad intaasoo lacaga kun dollar haddaad la timaadid sayidkiisiyaa dhahaya ninkii addoonsanaya wuxuu leeyahay kun dollar haddaad la timaadid ood isiisid xoraa tahay si marka ninka miskiinkan loo xureeyo sakadiyaa la siina miskiinkan mukaatabka oo la kitaabeeyey si loo xureeyo isagana waxaa la siin zakadii kitaabatan saxiixa la yidhi maxaa baxay kitaaba faasida haddii kitaabadii sharciga aysan waafaqsanayn ee shuruuddii sharciga aysan waafaqsanayn kitaabeynta addoonkii la kitaabeeyey dee kitaabadii maba ansixinba maxaa la siiyaa mukaatabba maba ahane mukaatabba maba ahane maxaa la siiyaa wa aqalu dalika halaaatun min kulli sinfin ilaa ida nxasaruu wa aqalu dalika almadkuur kaa la soo xusay sideeddaas qaybood oo la yidhi sakada ha la siiyo kan ugu yaraanta badan halaaatun saddexw saddexdaasoo min kulli sinfin nooc kasta xaggiisa ka ahaaday ilaa idan xasaruu haddii dadkaas ay koobmaan ma ahani wawafati sakaatu sakadiina ay oofin karto bixaajatihim baahidooda sakadii ay oofin karto ma ahani dee markaa kulligood waa in la wada siiyo kulligood waa in la wada siiyo maxaa loola jeedaa masaladan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye wa aqalu dalika almadkuur kaa la soo sheegay kan ugu yar halaaatun saddex wey saddexdaasoo min kulli sinfin nooc kasta xaggiisa ka ahaaya waxaan hore usoo qaadanay masaarifu zakaad waa hamaaniya meelaha sakada lagu bixiyo ama lagu iilo sideed nooc sideeddii nooc marka ugu yaraan marka aada leedahay sideeddii nooc sakadaydii way ku baxday ugu yaraan imisay kaaga baxi kartaa sideeddiiba inaad raadiso waajib miya oo tihaahid faqiirkii waxbaan siiyey bal miskiinkii haddana aan raadiyo miskiinkii waxbaan siiyey bal ruuxii qaarimkaahayo deynka lagu lahaa isna aan raadiyo waan siiyey ruux khaaziyoo fii sabiili illahi aan raadiyo waan sideeddii inaad sidaas usoo wada dhammaystirto miya wuxuu ku yidhi sheekhu sinfi kaste sideeddii ka mid a waxaad ku soo gaabin kartaa saddex qof oo ka mid kii maalan faqiirkii saddex ka sii miskiinkii saddex ka sii kii khaarimka ahaa isagana saddex ka sii kii musaafirka ahaa isagana saddex ka sii kii la kitaabeeyey saddex qof ka sii saas wey haddii ay beledka joogaan waa haddii la heli karo dad la heli karo hadday yihiin yacni sideeddii qaybood aanu soo marnay qayb walba saddex sideeddii qaybood aanu soo marnay qayb walba saddex maxaa marka saddexdaas loo shardiyay oo faqiirkii ma hal qof laiska siiyo miskiinkiina hal xabo kii uu deynka lagu lahaana hal xabo maya ma ma ansaxayso taas liannahu ilaahay subxaanahu watacaala markuu aayadda ka hadlayay masaarifu zakaad ilaahay wuu jamciyey inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha jamca laga cabir lilfuqaraa wاlmasaakiin wاlcaamiliin jamca laga dhig maadaama marka qur'aankii uu jamac uu ka cabiray aqalu اljamci ثaلaaثة jamcna waxaa ugu yar saddexaa ugu yar wa aqalu dalika almadkuuri kaa la soo sheegay kan ugu yaraanta badan halaaثatun saddex saddexdaasoo min kulli sinfin nooc kasta xaggiisa ka ahaaday ilaa idan xasaruu inay asnaaftii sideedda ahaa inay koobmi karaan maahan oo dad kooban ay yihiin wawafati sakaatu sakadiina ay ku filan tahay oofin karto bixaajatihim baahidoodii sakadii ay ku filan tahay wuxuu ku yidhi sheekha laakiin sideeddii qaybood haddiiba sideeddii dad kooban ay yihiin oo maalan masaakiinta beledka joogta iyo kuwa deynka lagu leeyahay ee magaalada jooga waaba dad koobanba oo la tirin karo inta deynka lagu leeyahay maalan waa toban qof miskiin oo dhan magaalada waxaa ka jooga tusaale ahaan toban qof sakadiina way ku filanta de kulli waa in la wada gaarsiiyo marka saddex saddex laga soo qabsan maayo kulli ayu miskiin ayu faqiir waa in la gaarsiiyo leanna waa dad kooban waa dadka hadday kooban yihiin kulli in la wada gaarsiiyo waajib wa ila alcaamila shaqaalihii maahan shaqaalihii isagana waa laga soo reebi waa shaqaalihii waan soo marnay way badan yihiin shaqaalaha sekada kii xisaabta ayaa ka mida askarigii waardiyaha amniga sugayaa ka mida kii maaragta cariifka ahaa ayaa ka mida oo kala yaqaana dadka mustaxiqiinta ahaa kii jaabigii wax soo aruurinayaa ka mida shaqaaluhu way badan yihiin waan soo marnay wa ila alcaamila kii shaqaynayay maahan fainahu shani yajuuzu waxaa bannaan an yakuuna shaqaaluhu waaxidan hal qof inuu noqdo waxaa iska bannaan caamilkii yacni hal qof inaad siiso shaqaalihii sekada hadday badan yihiin hal qof oo shaqaalihii ka mid ah haddaad sekadii siiso waajibka waa kaa dhacay oo isaga la dhihi maayo saddex shaqaalo shaqaalihii isagana ilaa waa tii la yidhi sinfi walba waa in saddex ugu yaraan sinfi walba waa tii la yidhi ilaa saddex ugu yaraan shaqaalahana ugu yaraan saddex ma la dhahay shaqaalaha waxaa ku filan hal qof oo ka mid ah haddaad ka siiso marka xilligan hadda la joogo see la yeeli xilligan hadda la joogo hadda kitaabku habkaas iyo nidaamkaas ayuu u sharxay qaabka sekada loo bixinayo maalan hadda xilligan hadda la joogo qofkii baqaaraa u furan dukaanaa u furan muxuu samaynaa hadda magaaladiina magaalada muqdisho ay ballaarantay muxuu samaynaa ma wuxuu leeyahay marka sideeddii sinfi dee hadda sideeddii sinfi inta laga heli karo magaalada muqdisho sinfi walba waa inaan saddex ugu yaraan aan sakadeedii ka siiyo oo miskiinkii aan raadiyo saddex ka siiyo faqiir saddex aan ka siiyo kii khaarimka ahaa oo daynaabay aan saddex magaalada ka raadiyo saddex aan ka siiyo dad musaafiriina aan raadiyo saddexa ugu yaraan saddex aan ka siiyo oo baqaarkiisii sakadiisii ay sidaa iga baxdo ma saasaa la samayn habkaas yacni mashaqaa ku sugan mashaqo iyo dhib ayaa ku sugan xilliga walidaalika culimmada fuqahada waxay leeyihiin ibnu cajiil ashaafici ibnu xajar alhaytami iyo dad badan waxay iftoodeen xilligan oo in waxaas dowlad saa isugu dubaridan oo sakadii dadkii kontaroolka ku samaysa ay adag tahay qofku sakadiisii wuu siin karaa walow hal qof ba allah ka dhig wuu siin karaa walidaalika waxay yidhaaheen ibnu cajiil ashaafici iyo culimo badan oo aimada shaaficiyada ka mida walow kaana shaaficiyu xayan la aftaa bihi imaamu shaafici xataa hadduu noolaan lahaa xilligan saasuu jawaabi lahaa lanna way adagtaa dadkii in la yidhaha aan raadiyo saddex musaafiriina aan raadiyo saddex maaragtaa yacni khaarimiin aan raadiyo saddex faqiir aan raadiyo saddex miskiin aan raadiyo xilligan way adagta marka sidaas awgeed xilligan oo kale qofkii dadkii markaa uu heli karo dadkaa uu heli karo yacni laba miskiin ha noqoto hal miskiin ha noqoto saddex miskiin ha noqoto wixii markaas uu heli karo ayuu markaas iska siin maadaama mashaqa ay timid iyo culays ay timid oo dad sidaa wax u habeeya aan hadda la heli karin waxaa la mida zakaatulfidrigii isaguna waa la mid zakaatulfidrigii maalan qofkii yacni afar koombo uu bixinayo haddii la yidhaaho asnaaf aan u raadiye afar koombo u bixinayo asnaaftii aan u raadiye waa mashaqo waa dhib hal qofoo deriska waad iska siin kartaa mashaqada timid awgeed qaala shayku raximah اllahu tacaala faslun hada kani faasilu mid wax kala saarow fii sadaqati tadawuci wuxuu u fasal yahay sadaqada tadawuca ah wuxuu soo dhammaystiray sheekhu sakadii ama sadaqadii waajibka ahayd sadaqadii waajibka ahayd ayuu soo dhammaystiray halkan wuxuu uga hadli sadaqada sunnada ah sadaqada sunnada ah ayuu ka hadli sheekhu raximah اllahu tacaala qaala shaykhu wاlafdalu sida fadliga badan alsraaru qarinu bisadaqati tadawuci sadaqada sunnada ah in la qariyaa fiican sida ajirka badan kuu khayrka badan wuxuu haddaysan ba sake ahayn oo sadaqo sunna a iska tahay ilaahay mooye qof kale inuusan kula ogeyn ayaa kuu fiican leanna waxaa weeye toddobadii carshiga harsanaysa maalinta qiyaamaha sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh waa xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen sadaqadaa toddobadaas maxaa ku jiray warajulu qad akfaa sadaqa nin waxaa ka mid ahaa qof sadaqadiisii qariyey xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh ilaa gacantiisa bidixdu aysan ka ogeyn midigtu waxay bixinayso waa sidii ugu dadaalayo sadaqadiisii inuu qariyo wain tukfuuha watu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum ilahay wuxuu yihi sadaqada inaad qarisaan dadka mutaysanayo xaqa u leho fuqarada aada siisaan fahuwa khayru lakum ilaahayna qur-aanka wuxuu ku ammaanay alikhfaa qarinta nabiguna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu tilmaamay toddobada carshiga ilaahay harsanaysa maalinta qiyaamaha ee welwelka iyo walbahaarku uu jiro waxaa ka mid a qof sadaqadiisii qariyey sadaqadiisii qof qariya qariye walafdalu sida fadliga badan alisraaru qarin bisadaqati tadawuci sadaqada sunnada in la qarsado saasaa fiican khilaafa azakaati zakada khilaafkeedii khilaafa azakaati mukhaalifatan lizakaat xaal ay zakada khilaafsantahay oo zakada iyada waxaa wanaagsan si markaa dadka zakada bixinaya ay kugu daysadaan zakadii in la muujiyo sidaasaa fiican فإن إdhاarha للإmاam أفضل مطلقا وkda لmaaliكi hadduu madaxweynuhu iyo ama naaئibkiisii sekadii ay bixinayaan dadka intay ka soo aruuriyaan iyagu qaybinayaan dowladdii iyagu inay muujiyaan sekada saasaa u fadli badan wakada لmaaliكi hadduu maaligii naftiisii keligiis qaybinayana waa la mid إlا في الأmwaaل الbaaطiنة dee maal iska qarsoon waa gooni laakiin maalku hadduu yahay maal daahira ee bulshadii u muuqda in la muujiyo zakada ayaa fadli badan watasaduqu walafdalu sida fadliga badan atasaduqu sadaqaysigaa fadli badan cala alqariib qofka qaraabada ah weliba sadaqadu way sii kale fadli badan tahay qaraabada in la siiyo saasaa fadli badan alaqrabi ee dhowaanshaha badan weliba qaraabadu waxay usii kale ajir badan tahay siday u sii kala dhowaanshaha badan tahay nebiga salى اllahu waslm wbaaraka caleyh wuxuu tilmaamay fainahaa silaة wa sadaqa yacni sadaqada qaraabada la siinayo qaraabo xiriirinna waa kuu tahay sadaqana waa kuu tahay yuu yihi nebigu salى اllahu alayh wasalam marka qaraabaday ku fadli badan tahay wazawji zawjkii ayay ku fadli badan tahay sadaqada haweeneydii hadday sadaqo bixsinayso inay ninkeeda siisato ninku hadduu sadaqo bixinayo inuu haweentiisa ku sadaqaysto saasaa haddana ku fadli badan qaraabadii iyo labadii isqabtay inay isi siiyaan uma waxaa ku xiga intaas haddii la waayo alabcad kii fogaa qaraabadii fogey oo aad kaaga fog kuwaasaa kusii xigow uma abcadkii qaraabadii fogaa waxaa kusii xiga maxaarimi radaaci nuugmada kuwii maxramka kugula ahaa kuwii naaska kula nuugay qaraabo kulama ahan laakiin naasii kula nuugay kuwaasaa ku xiga uma alwalaa uma alafdalu sida fadliga badan alwalaa'a ku xig uma maxaarim aradaac uma almusaahara wey musaaharadaa ku xig uma almusaahara uma maxaarim almusaahara xididka kuwii maxramka kugula ahaa waa dadkii kula xididay xididka maxaa loola jeeday waa qofka gabadha kaa qaba ninka gabadha kaa qaba ayaa ku xiga xagga qaraabada gabadha qofka kaa qaba oo kale ama dadkii aada gabadha adigu ka qabtay ayaa ku xiga oo sadaqadu ku fadli badan tahay uma alwalaa ayaa ku xiga min aljaanibeyn welihii ayaa ku xiga walaha maxaa loola jeedaa walaha ulajeedada laga leeyahay waxaa weye addoonkii aada xoraysay addoon u ahaan jira adaa xoreeyey ayaa kusii xiga uma aljaariya ku xiga xagga fadliga deriska deriskaa kusii xiga sadaqada in la siiyo wa cala alcaduwi walafdalu intaas markii laga soo tago alafdalu waxaa ugu fadli badan asadaqatu cala alcaduw cadowga in la siiyo sadaqada alqariibi aw ilajnabi cadowgaasi qaraabadaada ha noqdo ama ruux ajnabiya ha noqdo bal sharciga fiiri yani samaaxadiisa iyo wanaaggiisa iyo sharafta fadliga annaga cadowga waxaan leenaha dhulka allahba la gooyaan leenaha sooma sharcigiina wuxuu ku leeyahay sida fadli badan sadaqadii inaad siisabo ha sadaqadii inaad u ducayso ixsaan u samayso yacni musiibadiisa aadan ku farxinin wanaaggiisa aada ku faraxdo sadaqada asaga siiso si hadhow tanaasul asaga naftiisa uu soo dabco oo waxaa hayo oo cadaawada iyo waxyaalaha haya uu ka soo tanaasulow faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaannahu waliyun xamiim ilahay wuxuu yihi qofka cadowgaa haddaad ixsaan u samayso weli xamiimuu kuu noqona isagaaba wuxuu isku bedelaa saaxiib saaxiib kuu naxariista ayuu isku bedelay wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaas wallaahu yuxibu اlmuxsiniin ilahay waa jecel yahay kuwa yani inta laga caraysiiyo caradoodii aan ka jawaab celin caradoodii aan ka jawaab celin ha iska cafiyo walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilahay wuxu uhi iska cafiya iska saamaxa sow adinkuba ma jeclidiin in ilaahay idin dembi dhaafo dee aniguna waan jecelahay ilaahay inuu icafiyo anna dadka icafin maayo ka war haddaad tirahay anna waan jecelahay in la cafiyo oo ilaahay cafiyo waan jecelahay anna qofna cafin maayo haddaad tirahay ka war ma soconayso haddaad jeceshahay ilaahay inuu ku cafiyo cawradaada asturo iska cafi dadka cawradoodana iska asturo walafdalu sida fadliga badan asadaqatu cala alcaduwi alqariibi aw ilajnabi cadowga ama ha noqdo qariib ama ajnabi ha noqdo ayaa ugu fadli badan wa ahli اlkhayr iyo dadka ahlulkhayrka ah ayaa ugu fadli badan sadaqada in la siiyo wاlmuxtaajiin iyo dadka baahan oo aada ugu dhibaataysan in la siiyo wa fi اlasminati ayaa fadli badan zamanada dhexdooda in sadaqada la bixiyo zamanadaasoo alfaadilati ee fadliga leh zamanka fadliga leh zamanku wuu kala fadli badan yahay sadaqada la bixiye xilliyada fadliga badan in lagu beego ayaa sii fiican wadaalika kaljumucati maalinta jumcadoo kale maalinta jumcada aad u ajir badan tahay sadaqada la bixinayo walamaakini boosaskay ku fadli badan tahay boosaskaasoo alfaadilati ee fadliga leh haddana iyada nafsadeedu dunida way kala fadli badan tahay makaanaduna waa kala fadli badan yihiin ka makata walmadiina wa beyt اlmaqdis magaalada maka oo kale sadaqada lagu bixinayo madiinaة اmunawara sadaqada lagu bixinayo beyt اlmaqdis yani sadaqada lagu bixinayo masaajida ilaahay uu sharfay iyo amaakinkaa ilaahay uu sharfay sadaqadeeda ugu meelaha aad ilaahay subxaanaه wa tacaala u jecel yahay ayay ka mid tahay in sadaqada lagula baxo wa cinda alumuuri arrimaha agtooda ayaa sadaqadu fadli badanta arrimahaasoo almuhimmati ee muhimka ah arrimaha muhimkaa markay jiraanna sadaqadu aad ay u ajir badanta maxaa ka mid ah arrimaha muhimka ah wadaalika alghaswi duulaan oo kale duulaanaa jira weeraraa jira cadowgii gaaladu ay hayaan in ilaahay dadka muslimiinta uu nasri siiyo guul iyo futuuxaad ilaahay muslimiinta uu siiyo ayaa sadaqadii u bixin walkusuufi madoobaadkii qorax madoobadaa jira ama dayax madoobadaa jira xilliyadaa sadaqada in la bixiyo si ilaahay cafigiisa uu u fidiyo ayaa fadli badan walmaradi xilliga xanuunka uu jiro xilligaad xanuunsan tahay aaday u fadli badan tahay sadaqada in la bixiyo si ilaahay subxaanahu watacaala xanuunka ilaahay faraj ilaahay uu kaaga faydo wa fi lxaji ilaa xadiis waxaa soo arooray isnaadkiisu xasan yahay nabigu salى اllahu عalayh wasalam inuu yihi daawuu mardaakum biالsadqa dadka idinka xanuunsanaya sadaqada ku daaweeya kaniinigaas un baa anagu u aaminsannahay in yani daawo iyo farmashiyaha iyo sadaqadu waa daawo yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam waa xadiis isnaadkiisu xasan yahay daawuu mardaakum biالsadqa dadka idinka xanuunsanaya sadaqa ku daaweeya uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam marka sadaqadu daawo haddaad xanuunsan tahay qof qaraaba uu kaa xanuunsan yahay in markaa qofkaa miskiinka aada farax gelinayso waa caafimaad wa fi lxaji xajka dhexdiisa ayaa sadaqadu ku fadli badanta meelaha sadaqadu ay ku fadli badantaha waxaa ka mid a xilliyada mawsimka xajka la joogo wa bimaa iladii kii qofku inuu sadaqaysto ayaa fadli badan yuxibuhu shaygaas uu jecel yahay qofku weliba waxaa fiican shayga maalka aada ugu jeceshahay sida abu dalxa uu ku sameeyey beertiisii bayruxa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaasi markay soo degtay oo ilaahay uu yidhi wanaag ma gaaraysaan xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaa waxa aada jeceshihiin aada ka bixisaan ood ka sadaqaysataan wanaag ma gaaraysaan aayaddaa markay soo degtay saxaabiga abu dalxa maalkiisii uu fiirfiiriyey wuxuu yidhi maalkayga waxaan ugu jeclahay beerta la yihaaho bayruxa bayruxa beerta la yihaaho ayaan ugu jeclaha wa inahaa sadaqatun fii sabiili illah aayaddaas haddayba sidaa leedahay waana sadaqa iga tahay marka saxaabada saas samaynaya waxa aada ugu jeceshahay hantidaada taas waxay tusineen calaa quwati iimaanik wa sidqika maca allah ilaahay inaad yani run aada ilaahnimadiisa ka run sheegayso iyo iimaankaagu inuu xoog leeyahay ayay tusineen wa bidiibi nafsin naf diiba in lagu bixiyo ayaa sadaqadu ku fadil badanta wa bishrin weji furfurnaan in lagu bixiyo qofkii markuu yani sadaqada aada siinayso ma aha weji kaduud iyo weji macbuud si mar dambe uusan kugu soo laaban ku go inaad u siiso waxaan ku go camal adoo qoslaya adoo faraxsan maasha allah adigoo le ilaaha noo kaa keenay maasha allah waqti fiicanaad timid qofka tus yani inaad sadaqada ku faraxsantahay sadaqada inaad ku faraxsan tahay qofka tus laakiin waa imaa jirtay weligaa waa imaa jirtay balhoor eber wey waxaas weligaa waa soo laalaaban jirtay balhoor bal haddaad tiraahid ashma ah bal hoo haddaad tiraahid ma fiicno walaa yaxilu xalaal ma ahan atasaduqu sadaqaysi bimaa iladii kii uu sadaqaysto yaxtaaju shaksigu ilayhi maaga uu u baahan yahay linafaqati liajli nafaqatihi nafaqadiisa dartiisa uu ugu baahan yahay wuxuu ku yihi sheekhu qofku wuxuu biilkiisa iyo nafaqadiisa ugu baahan yahay inuu sadaqaysto xalaal ma aha laakiin kutubta fiqiga meeshaa shardigii ku xidheen sida kitaabkan bushar alkariim oo muqadamada kutubta sharxay ka mid waxaa shardi leeyihiin yani waxaad u baahan tahay inaad sadaqaysato xalaal ma ma ahan marka la leeyahay in lam yasbir hadduusan sabri karin uu ka daba dhareerayo wuxuu bixiyey maxaa isaga bixisa adaaba baahi ku haysay markaas xalaal ma ah haddaad ka daba dhareerayso xalaal ma ah ad u baahan tahayna wixii aad u baahan tahay adigoo u baahan oo baahi ay ku hayso ayaad bixisay baahina way ku haysay sabar iyo iimaan weynna walba malihid markaad bixisay aad ka daba dhereertay oo tiri ash ma ahayn inaan siiyo kaas ash ma ahayn inaad bixiya eber wey marka taas way masalada laga hadlayo amaa qofku hadduu quwatuliimaan ilaahay uu siiyey oo iimaankiisu uu xoog leeyahay oo wixii asagoo u baahan uu bixiyo taasi waa fadiilo iyo ajir dheeraada ajir dheeraada iyo fadiilo dheeraada walaa yaxilu xalaal ma ahan atasaduqu sadaqaysi bimaa shay uu sadaqayso shaygaasoo yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay linafaqatihi liajli nafaqatihi nafaqadiisa dartiisa uu ugu baahan yahay in lam yasbir shardigaas ay culimmada fuqahadu ku xireen hadduusan sabri karin wey marka la leeyahay xalaal ma aha ama hadduu sabri karo waaba iimaanayba tusineen qofka iimaankii uu leeyahay ayay tusinay leanna sayidina abubakar maalin maalmaha ka mida nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi intuu yidhi sadaqo hala keeno oo diinta lagu xoojinayo sadaqo diinta lagu xoojiyo hala keeno sayidina abubakar maalkiisii oo dhan ayuu keenay hal shilin maa taraka dirhaman walaa dinaar waxba kama soo tegin maalkiisii oo dhan ayuu keenay sayidina cumar marka inuu la tartamuu rabay wuxuu yihi maanta alla ilaahi waa inaan abubakar sidiiq la tartamo sayidina abubakar maalkiisii o dhan uu keenay sayid cumar isagana nisfu maalihii u keenay rasuulku salى الlahu عalيه waslم wuxu abubakr ow ahalkii maxaad uga soo tagtay taraktu lahum اllaha warasuulah ilahay rasuulkiisaan uga soo tegey ilahay rasuulkiisa ayaan ahalkii uga soo tegey marka arrinkan saxaabada way sameeyeenba sayidina abubakr qofaan gurigiisii shilina uga soo taga wada sadaqaysta waa qofka hadduu sabarkaasi leeyahay sabarkaasi iimaankaasi hadduu leeyahay ow nafaqati man ama duul nafaqadeeda uu ugu baahan yahay oo calayhi shaksiga dushiisa nafaqatuhu mankaas duulkaas nafaqadiisu ay dushiisa ahaatay fii yowmihi maalintiisana uu ugu baahan yahay nafaqadii wa leylatihi habeenkiisiina uu nafaqadii ugu baahan yahay ama isagii maahane dadkii uu biilayaa waxaan u baahan caruur yar yar oo iyagu hadda sadaqaa la bixiyey iyo waxa aan garanay ayaa wixii u baahan de markaas lama sadaqayn karo w caruur yar yaroo sabar iyo dulqaad waxba aan ahayn haddii guriga ay joogaan oo wixii u dhimanayo u baahan lama bixin karo iyagii hadday u baahan yihiin maalintaa iyo habeenkaa aw amase lidayn inuu ugu baahan yahay liajli dayn daynkaasoo laa yarju uusan rajaynaynin lahu daynkaas wafaa'an oofin uusan u rajaynayn ama haddii kale dayn ayaa lagu leeyahay meel uu hadda daynkaas uu ka bixiyu yacni ka oofiyana ma rajaynayo ma yaqaan meeluu ka bixiyo ilaa middan jeebka ugu jirta maahan taasoo kale in la sadaqaysto ma bannaana lannahu sadaqadu waa sunno maxaa ka horeeya waajibaa lagu leeyahy xoolaha islaamka iska bixi laakiin haddii daynkii meel kale aada filayso inaad is yani ku bixiso waad bixin kartaa markaa lacagtan jeebka ugu jirto amaa haddaadan yani meel kale aadan rajo ka lahayn ma bixin kartid sadaqo kuma bixin kartid waa in daynkii waajibka aad ku bixisid wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa atasaduqu sadaqaysi bimaa ladii kii uu sadaqaysto fadala ka soo haray can xaajatihi baahidiisa iyo dantiisa ka soo haray waxaa sunno ah wixii baahidaada ka soo haray inaad sadaqaysato haddee baahida sharciga waa xaggee baahida sharciga marka la leeyahay ma aha tobanka sanoo soo socota tobanka sanoo soo socota kabacdi aan fiiriyo bal waxaan inaan u baahanayn ma aha yani sharcigu wuxuu ku leeyahay waxaajati mumawanihi iyo dadka asagu uu biilayo baahidoodii ka soo haray yowmahu wa leylatahu way baahida waa baahi ku xadaysan maalintaa iyo habeenkaas waxaan uma baahna maalintan iyo habeenkaas yacni waxaan wixii ka soo haray maanta iyo habeenka wixii ka soo haray sadaqee saasaa fadli badan maanta yacni nolol maalmeedkaagii iyo caawa cashadaadii wixii ka soo haray iska bixi saasuu ku leeyahay sharcigu sida fadli badan saas iska bixi ee ma aha tobanka sanoo soo socota baahida loolama jeedo micyaarka halbeega saas waa maanta iyo habeenka wixiiba ka soo haray inaad iska bixiso saasaa fadli badan idaa lam yashuqa calayhi shaksiga hadduusan dhibaynin asabru sabarku hadduusan dhibaynin cala diiqi ciriiriga uu ku sabro haddii hadde maanta iyo habeenkii wixii ka soo haray aada bixiso berri lacala qadar ilahi haddii wax la waayo haddaad farta qaninayso kuma jirto farta haddaad qaninayso berri markii lacala wax la waayo kuma jirto taas haddaad iimaan iyo sabar u leedahay lacala haddii ciriir yimaado markaas waad bixin karta inaad bixisaa fiican wayukrahu waxaa la nacaa an yaakuda sadaqatahu sadaqadiisii qofku inuu ka qaato miman shaksi uu ka qaato shaksigaasoo akhada minhu min almutasadiqi qofkii sadaqada la baxay qof ka qaatay inuu asaguna sadaqadii kasii qaato bibeycin uu uga sii qaato beyc aw gayrihi gayr ilbeyc ama beyca keyrkiis inuu uga qaato karaahiyo waa la nacaa masaladan sheekhu uu ka hadlaya waxaa wey qofaad sadaqa siisay maalan neef ariyaad siisay waxaa aragtay neefkii ariga ahaa isagoo suuqa kusoo xiroo gadanaya ninka neefkii arigaa waa iga lugooya anaa kasii gadanayo kala soo wareegaya haddaad tiraha maya sharcigu ma ogola sadaqada laguma laabto sadaqada lagu bibeycin wagayri hadduu yidhaaho qaadana kaba sii daranba xataa kama beecsan kartid sadaqadaadii laguma laabto haddaad ku laabatid karaahiyo karaahiyo wey haddaad ku laabatid lannahu cabdullahi bn cumar saxaabigii la dhihi jiray nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu arkay faras uu hadda ka hor nin siiyey isagoo doonaya inuu iibsado cabdullahi bn cumar nabiguna waa u diiday sala allahu calayh wasalam farashka ilaahay dartiisaad ugu bixisay ha kaa noqoto cabdullahi bn cumar marka sadaqadii aad bixisay say gacantaada iyo qalbigaaga uga baxday sideeda ha u baxdo liwajhi illah aysan kugu soo laaban wayaxrumu waxaa xaraama asu-aalu su-aasha iyo dadka in la tuugsado oo wax la weydiisto xaaraan wey cala alghaniyi qofkii haniga ahayo waxhaystay bimaalin maalna hani ku ahaa aw amase xirfatin ama shaqo hani ku ahaa maal ma haysto laakiin wuu shaqaystaa wuu soo dhacsadaa nolol maalmeedkiisa xaaraan wey qof nolol maalmeedkiisa soo dhacsada inuu dad wax su-aasho war i kaadma yihaaho wax isii yidhaaho xaaraan wey maaluu haystaa ama haddii kale maal ma haystee waa nin shaqaysta inuu dadka su-aasho wax weydiisto xaaraan wey leanna waxaa weeye yacni su-aasha bini aadamka mar walbaba waxay kuu soo jiidi faqri faqrigay kuu soo jiidi xadiiskii imaam muslim saxiixiisa uu ku warinayay ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku yihi alaaatun uqsimu calayhim saddex arrimood waan ku dhaaran buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam saddexdii waxaa ka mid ahaa wamaa fataxa cabdun baaba mas'alatin ilaa fataxa allahu calayhi baaba fakrin addoonku iskuma furo albaab su-aal ilaa albaab fakriya ilaahay ku fura albaab su-aalunaas hadduu isku furo dhaar waxaan ku mariyuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam albaab fakri in ilaahay ku furay albaab fakri in ilaahay ku furay ku dhaartaa buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam waficlana waad aragteenba dadku maaragtaahay su-aasha sameeya oo ebel wax weydiista wax weydiista weligood uun fakri iyo kuleyl kama baxaan weligood fakri iyo kuleyl kama baxaan marka qofka muuminka ah waxaa la dooni haddii xoogaa ciriiri iyo culays uu kusoo wajaho laba ragco salaatulxaaja tuko ilaahay weydiiso kuna kalsoonow rabbiga inuu ku aqbali doono oo ilaahay albaab uu kuu furi doono ilaahay ku kalsoonow ilahay waa ku siinaa subxaana watacaala ilahay waa ku siinaa laakiin inaad tiraahid yani markii iyadoo ama jeebka wax kugu jiraan ama ciriiri kusoo wajaho inaad tira hebelow ii kaalmay oo laga fiican yahay waaba xaaraan ba haddii markaa jeebka wax kuugu jiraan oo waad heli kartid ama shaqo aada heli kartid oo shaqadii aad ku mashquulsan tahay nolol maalmeedkeenada aad ka helaysid xaaraan wa haddii kalena waxa weye maba fiicnaba haddaad xataa wixii adoona waxhaysan xataa maba fiicna su-aasha walmanu manna sheegashadiina xaaraan wa ama mubtado ka dhig mubtado saasaa wanaagsan walmanu manna sheegashada bisadaqati sadaqadii in dadka lagu manno sheegto yuxbidu manigaasu haa sadaqadii ayuu buriyaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi dadka mu'miniinta ahow laa tubtiluu sadaqaatikum sadaqooyinkiina ha ku burinina bilmani waaladaa inaad manno sheegto haddaad manno sheegato sadaqadii waa burtay qofkan waxbaad siisay anigii maalin kaa fujiyey maalin heblo anigii kaa fujiyey ay ku manno sheegan waxaan ma aha wax ilaahay dartiis baad u bixisay marka haddaad manno sheeganayso almanu yadullu cala alriyaa watasamuc maniga wuxuu tusiyaa ilaahay dartii inaadan uga bixin waxan walmanu manno sheegashada bisadaqati sadaqadii la manno sheegto yuxbidu manigu haa sadaqadii ayuu buriyaa sadaqadii ajarkeedu ayuu kaa buriya watata'akadu mararka qaar waxay ku leeyihiin dadka qaar waxay samaynayaan inay manno sheegtaanay rabaan waana xoogaad daboolayaan waxay leeyihiin marka hebel u aniga waxaas ku siiyey mana sheegane mana sheegane de waaba sheegtay wuxuu ku leeyahay hebel maalin anigii waxaa un ku siiyey mana iska sheegine mana sheegane waaba sheegatay mar haddaa tiri hebel anig waxaa ku siiyey mana sheegane taasu wuxuu u malayaa inay manigii baabi'inayso waaba mana sheegatay hebel maalintii waa anan siiyey hebel waxaasaan maalin siiyey mana aanan sheegana mana sheegana maxay dabaad ba sheegtay wixii ba sheegan watata'akadu sadaqadu ajirkeedu wuu adkaadaa ajir adag oo weyn ayaad ka heli bilmaa'i biyihii la sadaqaysto walmaniixati irmaankii la sadaqaysto waa haddii baahidu ay jirto haddii baahidu biyo ay tahay biyahaasaa fadli badan ad in loo sadaqaysto likhabari xadiiskii wuxuu ahaa ayu sadaqati afdal qaala rasuulku salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yihi almaau biyihi wamaxaluhu fima yadharu in kaana اlاxtiyaaju ilayhi akara minhu ilى الdacaam baahida cuntada loo qabo haddii biyuhu ay ka badan yihiin duruufaha iyo xaaladda markaa taagan haddii biyaha loo baahan yahay marka biyaha fadli badan wa ilaa haddii baahi dacaam uu jiro fa huwa afdal cuntadaa fadli badan walmaniixati irmaankii irmaankii in la sadaqaysto ayaa aada u adag ajirkeedu uu fadli badan yahay irmaanka waxaa loola jeedaa hiya shaatu allabuunu waa neefkii ariga ahaa oo irmaanayo iyo wanaxwiha bian yucdiyahaa inuu siiyo limuxtaajin qof u baahan oo yashrabu labanaha caanaha ka soo caba maa daamat labuunan intay irmaan tahay uma yarudduhaa ilayhi qofkii iska lahaa ayuu dib ugu soo celinaa lima fii dalika min masiidi اlbiri wاlixsaan allah subxaanaه wa tacaala